wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaro koonfur galbeed iyo tababar dareer doornaamada lama maalingan gobatay dhalinyarada baydhabo kaasoo ka saabsan ay dhisowka awooda ee xuquuqla aadanaha si loo hoojiyay awooda dhalinyarada degmada baydhabo qoliba tababarka ku qeybgalay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaro koonfur galbeed gudoomiyaha dhalinyarada iyo qeybo sharduwan ee dhalinyarada degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay ankoreyntii gudoomiyaha dhalinyarada degmada baydhabo isaaq duceysan ayaa ku hadlay furitaanka tababarka langobda ee dhalinyarada usoona ka dheeraday muhiimada angliya dhalinyarada runtii haddii un aan hogaanka dhalinyarada degmada baydhabo farxad giriyaas ini maalinba maalintii usii dambeyta dhalinyarada degmada baydhabo lakusaacida ama saraliin qaada aqoontiyo khibradiyo iyo tayadiyo idan in farxad giriyaas ini awood lakusii ini dalka meylaraha hogaanshiyo iin mustaqbalka geekaniyo iin tababarkan oo lamada maalin siin dareeri doona weylka barada doonaha fahamka guud xuquuqda bani aadanka iyo awoodsiinta dhalinyarada degmada baydhabo marka wasaaradda dhalinyarada iyo hay-ado ku gacansiiya haya mashruucan weylana ilan umahadsantiin inti la taageer oo la dhiirigeliya oo la garabsurumo wali mudnaanta goowaad lahaa dhalinyarada sababtoo ee awooda dalka geeka dhalinyaro boqolkiiba siyeetan wadanku way qiyaasi kornay inay dhalinyaro ay dadsho dadka ka nool marka inay aqoonto la dhiso khibradio la dhiso isdhexgalo liin sameeyo awoodiyo sare liin qaadade walwaajib ana saaru marka isin rajeeya inay meelan aqoon badanka faa'iida doontan walbadan oo meela raay faham aysan siin kuma qonaayan inay way rajeynaheen fahmi doontan dhinaga kale hana ku mid ee ku qeybgalayaalkii tababarka ka saabsan ay dhisowka awooda xuquuqla aadanaha iyo waliba wasaaradda dhalinyarada ciyaaro koonfur galbeed aan kuma hadnagana tababarkii aan gobatay bismillaahi raxmaan raxiim awlan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdi salaam magaca ebel erey miski xasan isxaaq oo ku socota dhalinyarada ku tirsan magaalada baydhabo wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiska barnaamij oo almiin qowdana geeg xuquuqda aadanaha lankukudoodo eed eeda nanka mahadsiiyin waliba an rajaye barnaamijkan geekiyo nin qowdana tagsii bilaariyaan oo meel eraa mar waliba dadka dhiirgeliyaan bulshada magaalada ku nool iyo dhalinyaradaba eed eeda nanka mahadsiiyin waliba rajeeyay intii waajibaadka saaran aniyana si aan geeg intan ka qayb qaadiyoon bulshada kale intee la dhaqaysiyo doona insha allah bismillahi raxmaani raxiim magacay waliba neerey nuur xasan usmaan ibraahim waliba ka madaxa dhalinyarada deegaanka koonfur galbeed ama dhalinyarada markaasi degmada ah degmada oo markaasi koonfur galbeed waliba idin faraxsanaay ini markaasi aan ugu qeybgala oo tababar markaasi wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ninqobadi tababarkaasi oo ku saabsanayay huquuqul insaanka aadanaha idan ka faraxsano unoo markaasi degmada baydhabo dhalinyaradii waliba markaasaydinanta kuma hadlagay gudoomiyaha dhalinyarada saagto toaysana sida markaasaydii isuul barnaamijkaasaydii dhalinyarada fursadan si inuun markaasaydii kufaa'idaysana wali markaasuun kufaa'idayn waliba waa ini markaasaydii bulshadii oo intaasaydii dhalinyarada sii geysi doono rajayaan shan ah hadalkeen inta kaabsada assalaamu calaykum dhanka dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada ciyaaro koonfur galbeed maxamed xasan yoweyba uuse sheegay ilaalinta xuquuqla aadanaha in yeeta torlan kumaaramaana walibana dhalinyarada us markaas kala dardaarmay ilaaliyuka xuquuqla aadanaha wasaaradda wakiil ugu tahay dowladda koonfur galbeed waxaanan u garab taagna arrintaasi madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ana uga mahad celinayna sida uu dhalinyarada fursadaha u siiyo haddii aan leed meel walba oo dowladda xafiis walba oo dowladda ka tirsan runtii arrinta maanta aan u joogno waa ilaalinta xuquuqda aadanaha marka laga hadlayo ilaalinta xuquuqda aadanaha qof walba oo islaam ah waajib ayaa ka saaran diinteenna suubanna meel fog ayay geysay ilaalinta xuquuqda aadanaha qof walba oo inaga midana waajib ayaa ka saaran inuu ilaaliyo xuquuqda aadanaha marka ugu horeyso gurigaaga ayaa ka bilaabanaysaa ilaalinta xuquuqda aadanaha waa inaa walaalka xaq u dhowrtaa hooyada xaq dhowrtaa waalidiintaada xaq dhowrtaa kadib dariska xaq dhowrtaa dadka kale xaq dhowrtaa sidaas ayay sharafta iyo karaamada qofnimadaada ay ku jirtaa marka waxaan isfarayna ma waa waxna lagu soo barbaariyay yaraanteennii ilaa iyo weynaanteenna waa waxna laka rabo haddana waxaa u joognaa keliya baraarujin inaan isbaraarujinno arrintaas xoog loo sii qaado dad waxaa jiro iska wax magarata ah inaan dhiirigelinno dadkaasi tusaale ahaan dad waxaa arkaysaa xayawaanka oo kale dhibaato u geysanaya laftigooda in laga celiyo dad dad dhibaato u geysanaya arkaysaa in laga celiyo marka ilaalinta xuquuqda aadanaha waa waajibna wada saaran oo aan isku shee wax isku sheegayno oo maanta halkan u joogno maalmaha tartankan aan ahay- aan uu socdo ee tababarkan waxaan rajaynaynaa inaad wax badan ka faa'iidi doontaan tababarkan iyo waliba nagada doona ka dhalinyarada degmada baydhaba usa aan nagada doona wacyigelinka eedan ilaalinta xuquuqa lacaadanaha